xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ayaa maantay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku yeeshay kulan looga hadlayay xaaladda nabadda galbeedka gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaalla khasaare geystay kuwa u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan inkastoo kulanka uu ahaa mid xubnaha golaha wasiirada ay diiradda ku saarayeen sidii wax looga qaban lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka haddana wasiirada labada dhinac ayaa u ballamay kulamo kale oo lagu gorfeynayo sidii xal waare looga gaari lahaa dirita labada beelood ee galbeedka gobolka wasiiru duulaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed faarax talyaani ayaa kulanka kadib warbaahinta waxa uu uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka bismillahi raxmaan iraxiim sidaad ogtihiin maanta waxaa halkan ku kulmay wafdi ka socday dowladaha galmudug iyo puntland kuwaas oo heer wasiiro ahaa oo anaga dhinacayna uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir cumar guuraye halka dhinaca kalena uu hogaaminayay wasiir juxa waxaana labada dhinac oo heer wasiire ahaa sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad beelo walaalo ah oo galbeedka gobolkan mudug dega dhowaan ku dhex martay taasoo muddo soo jiitamaysay waxaana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dahfur ah uga wada hadleen sidii colaaddaasi loo joojin lahaa islamarkaana labada beelood oo walaalaha ahi ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabadda loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca galmudug ka dhacay dhinaca hordhaca kulan hordhaca waxaana loo madlan yahay hadduu ilahay yidhahdo maalmaha soo socda in kulammadu ay halkoodii kasii socdaan oo labada dhinacna ay ka wada hadlaan sidii beelahaas walaalaha ah ee ku dagaalamay gobolkan loogu heli lahaa nabad waarta islamarkaana loo joojin lahaa dagaalkii dhowaan dhacay waad mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland yacquub cabdulaahi ayaa sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen sidii xal waare looga gaari lahaa colaadda soo laalaabatay ee galbeedka gobolka
sida wasiirku idiin sheegay halkan kulaba maanta ka dhacay annaga dhankayaga waxaa hoggaan noo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda puntland mudan wasiir juxa dhaga galmudugna wasiir gaboobe ayaa hoggaan u ahaa gulabada wafdi maanta ayay halkan gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo weliba dhanka puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way caddayd doorka mar kasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolkaay ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaanu marka hore is aragnay mas-uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha ammaanka sida waad ogsoontihiinna barbilow fiican baa hore u jiray in labada beelood ay bayaan soo saareen labada beeloodba waxay si walaalnimo u muujiyeen in wadahadal eemujliska wadahadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaasaa ka ambaqaad ku noqon doona haddii allah wadara idmo waxaa keliyo hadda idiin sheegi karna waxaa weeye in halka kani gaalkacyo ay noqon doonto hormud u noqon doonto colaaddaas sida loo xallin lahaa iyadoo ay martigelinteeda ay qaadatay labada maamulna ay awood gelinayaan dowladda puntland iyo galmudug sidii wax looga qaban lahaa arrintaa sidii horey doorka hore uga qaateen shariifka ahaa keliya waxaanu si hordhaca ee aniga iyo wasiiru dowluhu ku matalnaa shirka socda inaannu bulshada u sheegno in labada maamul ay awood labada dowladood ay qaabteen mas-uuliyaddoodii kana codsanayno cid kasta oo waxgarada oo nabadda ka shaqaynaysay oo dadaalka waday inay meesheeda ixsirqaan kasii samayso nabadaasi qoriga afka lagu sii dheganaado labada biro walaalaha sida ay u soo saareen baaqa nabadda ay nabadda uga dhabeeyaan isxakameeyaan goobahooda ay ku sugnaadaan insha allahuna wixii dambe ee go-aana ee soo baxa iyo tillaabooyin kala qaadi doonana wix berri ka dambeeya ayaan idin wadaagi doona waa mahadsantii xaaladda galbeedka gobolka mudug ayaa degan waxaana magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka socda kulamo u dhexeeya duqayda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee puntland iyo galmudug kuwa oo ka wada hadlaya sidii xal waare looga gaari lahaa colaaddii dhowaan ka dhacday ee deegaanada galbeed ee gobolka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo